waxaan rabaa inaan kusoo gowaanigo waxyaabihii aan hadda isla garanay oo ah saddex qodob qodob waxaa weeye xabadjoojin degdega iyo guddi labada dhinaca ee ka shaqeeya xabadjoojintaas in maanta lasoo magacaabo haddii layidhaha qodobka labaad waxaa weeye in bisha labaatankeed haddii layidhaha kismaayil isugu yimaado oo meeshaas wadahadalka lagu galo tan saddexaad waxaa weeye wadahadalkaas inay ka soo baxaan habka loo wada hadlayo guddiyada wada hadlaya iyo kulli marka saddexdaas qodob weeye sa- islaamka maanta haddii la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in aad waxaa la yidhi nabad iyo heshiis waa midee laba ma aha waan sumaynaynaa iyo waan heshiinaynaa laakiin laakiin ma jirto heshiis waa heshiis haddii la yidhahdo waxaan rajaynaynaa kismaayo inaan sugu imaadno meeshaasna aan kasii anbaqaadno guddiyada iyo habkii loo geli lahaay oo dhanna lagu heshiiyo billahi tacaala waad mahadsantihiin intii kasoo qayb gashay dhan waa u mahadcelinayna haddii la yidhahdo mahadsan shirkuna waa noo xidhay